bismi illaahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmat ullaahi tacaala wabarakaatu dhegeysadee allah ka dhowaada qodobada wararka idaacadda warsanga singhay tahan joonkadoorka roonga musharax sheekh mukhtaar roobo cali abow mansuur ayaa ka baaqi intii la dhisa guddiga doorashooyinka koonfur galbeed kulan ku hadalaya hoojiyowka ammaanka oo la kaqobaday magaalada muqdisho kheyre oo la kulamaya dhaxal sugaha boqortooyada sacuudiga warbursiyad laha ku saaray shirki madallaa guddiyada dastuurka soomaaliya oo ku qiib galahay shirweynaha turkish farama imaaraadka carabta oo ka xadgudubtiyay cunuqabateyntii soomaaliya ciidamo booliisa oo lagu kordhiyay degmooyinka gobolka banaadir faahfaahiino ayaa kubahay weerar xalaya kudhiya magaalada baydhaba ciidamada ajaanib ah oo qaraxyo la kala beegsaday duleedka degmada jalalaqsi nisa oo qabatay shabakada ku shaqeeyaasa dhigowka doolarka midooba senator cabdiqaydiid oo baaq andiri madaxda puntland qodobada dibadda namayba ku mid ahaa lanqaraha ulus damacsnaaye oo la qobaday
warsan media network waxay idiin soo jebisaa dhacdooyin cod ah adna dhagaystow iyadoo sawiran maskaxdaada ka buuji warsan media network
intaasay dhegeystayaal may bahaan qodobadii warka oo koobanay haatana ka dhowaada warkii ofisanga musharax sheekh mukhtaar roobow cali aw mansuur ayaa ka baaqi intii la dhisa guddiga doorashooyinka koonfur galbeed soomaaliya maxamuud gaabsha iyo warkuwa nin faahfaahaya magaalada baydhabo ee harunta maamulka koonfur galbeed soomaaliya weliba roogana musharaxiin fara badan oo mid walbanausun diyaar garoobahaya sidii suugnagada lahaya madabignimada koonfur galbeed soomaaliya haddaba iyaadoo taasayti jarta sheekh mukhtar rawaali ow mansuur weliba sugmidaya musharaxiinta roogan gudaha magaalada baydhabo waaanase shalay kulan la qaadaday qaar ku mid ah xildhibaanada baarlamaanka koonfur galbeed soomaaliya waanayoon ku hadlan kulankaasayte sababta laangmaga ugu aysan gudiga doorashooyinka may baa ku hadal faday may badaayay qodobka koowaad aan ku hadal fado guddigii doorashada ee madaxweynaha koonfur galbeed guddiga doorashada ee la suubiyo fadi sada markaanin goran oo dastuurka goran mayba waha ini lixdan bira doorashada ku hor la diyaariyo la suubiyo gudiga doorashada saasa qorana bobe yeedi daaytiya lena iidaan shan dhaafti weliba hobaan sii kaftama sanadka deeru unmayraan deer i karyalba hortiyoo la jiifade doorashadun doorasha deereedu may rabaane ini gudayaha degdega waqtigaha ku degdego hayti baarlamaanka may ku codsadaane daaytan si dhaqsa ini gudagaa liinsuubiyo fadaane dhinaga kale waliba miilasayta ku hadalay xildhibaanada ku qayb galeen oo kulankaasayta ku hadalay hadalladii waliba ku mid ahaa may buaha madaxweynadeen shariifasnowsheedan kheyr allaasi madaxweyne baabaa mintakin kujeediye baabana kinjeediya may buah lamwalhaadu garowga injeeda dheegni safaraas wayba jeelada fadag ee kan madaxweynuhu garow jubbaland u kanna aayahay reer koonfur galbeed afligaadeyahayo ee maybaa kaara faday shicibkan koonfur galbeed dal i dibid meelburooga hadalkaasi ki baarlamaanka federaalka kudhayayaa ku xanaagsanyiin waybaa kaara faday ambatoy man matalaas hooba adabatu koonfur galbeed masiisha ma matalaas dal i dibadhatio lakiiroogu dhallinyarada guuxu kuweero facebookaha sabadheedan edee aflagaadadan yas maqaadadaan maqaadadaan yas waadisogin macnaa wareer male sheekh mukhtaar ruugu daraad insha allah tii oo khamiistii waxaa ahaydtay soo dhaweyn tii sabtigiina waxaa ahaydtay macnaa soo bandhigidii musharaxnimada maantana waxaan ku anweelanay inaan usi la qadayno oo qado sharaf leh lasoo agaasimay in macnaa onan soo qeyb galno waqtiga ayna qaadan onan siino isna waqti shayna siino to tan waaye teedaya kale horta macnaa laba xildhibaanaa ku dhawaajisi tan guddiga doorashada run ahaantii haddii ana fiiriyo guddiga doorashada wala soldhabo aad micnaa waxaan ku jiraa walaaha musumaasa sababtoo ah guddiga doorashada sida dastuurkeena fasaxayo in laba bilood ka hor soo magacaabo hayday
hadalkan xildhibaanadan yaa waliba sukooyaya hili magaalada baydhabo iyo langadiyaar garoowahaya doorasho doorashadaas haytiina waana lakabalansinye tumi toddobada nofembara waana ku dhumanta wal ku yar afartan bera
kulanlan ku hadalaya hoojiyowka ammaanka yalka qobod ee magaalada muqdisho wasiirka gaashandhigga soomaaliya xasan cali maxamed ah amar dambe ayaa shira guddoomiyaha kulanka lanku hadalaya ammaanka dalka iyo weliba sidii lan dardeer geliyi lahaye howlgallada iyo ciidamada xoog iyo ku wadaan waxaana si oo ku dhiyay magaalada muqdisho kulanka ayaa guddoomiyaha wasiirka difaaci iyo sidaasi oo kale mayba goobjoog ku hayay wasiirka wasaaradda amniga gudaha maxamed abuukar islow taliyaha ciidanka xooga dalka jenaraal daahir aadan cilmi taliyaha ciidanka booliiska soomaaliya jenaraal bashiir cabdi maxamed xubno ku tirsan wasaaradda cadaaladda wakiilka gaarka ee guddoomiyaha guddiga midooda afrika oo fidhi soomaaliya maybana francisco madera iyo xubno ku socday midooda yurub iyo weliba saaxiibadiio soomaaliya wasiirka difaaca soomaaliya xasan cali maxamed ayaa mayba is sheegay intii xubnaha iyo kuwada hadleen sidii lan dardergeli lahay howlgallada ciidamada xooga dalka iyo kuwadan gobolada dalka soomaaliya kulunka iyo mayba lanku hadalay ammaanka dalka iyo sidii lan dardergeli lahay howlgallada ciidamada xooga dalka iyo kuwadan gobolada dalka maybana isla meel dhignay dhammaan qorshayaalkii uona kuwada hadalnaya eri wasiirka kheyre ayaa la kulamiya dhexal sugaha boqortooyada sacuudiga ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya mudane xasan cali kheyr ayaa booqasho rasmi ah ukaseedi dhowaa dalka sacuudiga ayaa la kulamiya dhexal sugaha boqortooyada sacuudiga ee arabiya maxamed bin salaama bin cabdulcasiis kulanka oo ku dhiiya qasriga madaxtooyada iyo mayba ra-iisul wasaare xasan cali kheyr iyo dhehal suga maxamed bin salaam bin cabdilcasiis iyo kuwada hadleena danaha lamada qarana ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya boqortooyada kama hadnagaya hadhawaayowka ee balliirinta la sameeye wafdiga is-hogaamiyaha iyo weliba isgarabsiga is istaagay sacuudiga ee shacabka dowladda soomaaliyeed dhaxal sugaha boqortooyada maxamed bin salaam bin cabdicasiis ayaa dhinijaya bogaadii horumarka ee soomaaliya ee ku diirtay maamul wanaagga siyaasadda dhaqaalaha amniga mayban uuse ballan qaaday intii sacuudiga uu sii wada doonaa taageerowka dowladda shacabka soomaaliyeedda ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya mudane xasan cali kheyre ayaa shalaya qasriga madaxtooyada kala kulmay boqorka dalka sacuudiga boqor salmaan bin cabdicasiis al sacuud ows kuwada hadleen xoojiyowka xiriirka lamada geesoodka ee soomaaliya iyo sacuudiga ee iskaashiga dhinacyada amniga dhaqaalaha iyo siyaasadda warmartiyeed laxa ku saaraya shirkii madalaha gudiyada dastuurka warmartiyeedkaasi laxa ku saaraya shirka madalaha gudiyada dastuurka heerka federaalka iyo heerka dowladaha xubnaha mayba ku hayeen dowladda federaalk soomaaliya maalmo weylaha dhaafi ee ku socdaya magaalada garowe ee caasimada puntland madalo dowladda dhex iyo weliba dowlad goboleedyadii aan ka baaqday inti si deg dega iyo andhamay inqilaafka ku dhex teegan sidii lahan afjara lahaye dib unfiiryowka ee dastuurka soomaaliya ayaa ku qeyb galahaytaa shirweynaha turkisha farama wasiirka ganacsiga iyo wasaaradda wasaaradaha xukuumadda federaalk soomaaliya ee maxamed xayiir cabdi maare ayaa ku qeyb galay shirweynaha africa turkish business forum maybana lako lala kulamay wasiirka ganacsiga ee dalka turkiga lamada wasiir iyo mayba kulanjiyo ku hadaleena sidii lan xooji lahay xiriirka soo jireenkaha ee soomaaliya iyo turkiya gaar ahaanna dhinacyada dhaqaalaha ganacsiga sidii sidii sidanka dhaqsiha badan lan bilaabo lahay intii walhasaarooka soomaaliya iyo anshuur dhaafka lan sameeyey lahay saas oo kalena lan sheela lahay suuqyada turkiga shirkaasi iyamay baa koodii kii la maadaayow oo ay ku kulamaan turkiga ee wadamada africa ee socdaay tobankii bila octoobar may banaalan ku hadlay dhaqaalaha iyo weliba ganacsiga kaasi oo ku socdow magaalada istanbul ee dalka turkiga shirkan iyamay baa lambadii hayawaana lanka talagalaya dhiirigelinta africa iyo weliba maalgashiga turkiga iyo oona la falaaqeeyo xiriirka ganacsiga iyo dhaqaalaha andhexeeya africa iyo weliba turkiga maybana saas oo kale lanka talagalay intii la muujiyay rajada la filahaya ajandaha lamada kun lihidon iyo sideed oo ah barnaamijka lanka talagalay isbedelka bulshada dhaqaalaha iyo siyaasadda taasi oo africa kadhikaasa too barwaaqa midnimo iyo dhaqaalaha oo madax bannaan ee imaaraadka carabta ayaa ka xadgudubiyey oolaqabateynada soomaaliya dowladda imaaraadka carabta ayaa ka eedeysay intii si-aadi ayaan koo xadgudubtiyey oolaqabateynkii hubka saaran ahay soomaaliya sidala ka sheegay warbixina hordhaa ee oo golaha ammaanka ee qaramada midoobey ayaa lahan gudbiyey telefishinka al-jaziira ayaa laku helay qeyb ku mid ee warbixinta guddiga qaramada midooben qaabilsan ee la socodka oolaqabateynada saaran soomaaliya ee la tareeya maybana saas oo kale dowladda iiraan laka eedeeya intii iyo maalgeliyaasa al-shabaab ah warbixinta ayaa maybaasaas oo kale qora intii hubkaasiis laha kugadaya dalalka bulgariya iyo serbiya oo markii la weydiiya sheegeen intii sacuudiga iyo imaaraadka iyo gadadeena warbixinta usub iyo maybaa daabacday al-jaziira maybana ka jaray intii iiraan iyo dhuxul ku qaadadaasa al-shabaab oona markaasi lukadhejiya shahaadooyin been ee oo la xiriiran dalka ku mid ahna si olan gudbiyo dekadaha imaaraadka ciidamada booliiska ayaa laka kordhiyey degmooyinka gobolka banaadir degmooyinka gobolka banaadir ayaa mayba laka kordhiyey ciidamo cusub oo booliis sida warbaahinta warsan ee magaalada muqdisho ay u sheegeen saraakiil ku tirsan soomaaliya xarun welba mayba ku tirsan waaxya degmooyinka gobolka banaadir maybana la sheegay intii ciidamada booliiska hana saysi gaar ayan ku howlgalaan xiliyada amiinkii saraakiil ayaa ciidamada booliiska mayba sheegeen intii ujeedada ciidamada lagu howlgeliya tasidii markaasi lanku horseeda lahaye dhac iyo weliba boobka bur adoobaysan iyo kujeysadaayaan ama shacabka magaalada muqdisho on jeysadaayaan ciidamaha jaanibiya qaraxyo lakala beegsaday duleedka degmada jaalaksi mayba faahfaahin dheeraada laku helaya qaraxyo ciidamada ku tirsan ahaan jabuuti lakala beegsaday meelan dhow deegaanka burweyna ee qiyaasii soddon iyo shan kilomitr dhinaga koonfureed kukubeegan magaalada buulo burde ila xogaalaya mayba sheegahan anti qarahaus qeybtii hore usi burburiya baabuurka gaashamaale iyo xiranayan qalabka miinooyinka baarayana dhinaga kala qarahaya jugtisi laku dheegaya badan oo deegaanada hoos ka-ooyaan degmada jaalaagsi ku mid ah maybana shalay gelinkii dambe ciidamada etoobiyaanka lakala beegsaday wadada laamiga ah goobjoogyaal mayba sheegahan anti qarahan uuse burburiya baabuur uura leh ay wadan ciidamada etoobiyaanka nis ayaa qobatay shabakada ku shaqeeyaasa dhigowka doolarka midoobey ciidamada nabad sugidda ee sirdoonka qaranka ee nisaya mayba garoonka diyaarada magaalada muqdisho aadanada aarboot ee ka qobadeena shabakad ee ku shaqeeyasiiya faldembiyeedka laaga dhigowka doolarka midoobe iyo weliba sameeyowka doolar been abuure nisa ayaa qoraal iyo hadhigtay twitter iyo mayba ayaa sheegtay inti ciidamada ammaanka iyo gacanta ka dhikan lama ku mid ee ragaasay islamarkaasina ayo haddalaka daba jara haan kale oo iyo kalug lahaayeen barnaamijyadaasi mibasaas oo kale hay-adiya sheegtay intii mudane ku tirsan baarlamaanka federaalka uusa sahliya shabakadaas gudbiyowka garoonka islamarkaasina galka baarowka shabakada arintan iyo gudbiyaasi hay-adaha sharciga ee shaqle sidii markaasi tallaabo lagu qaadan lahaaye senator cabdi qaydiid yaa baaqandiri madaxda puntland gudoomiyaha guddiga dib hagowka dastuurka lamada aqal ee baarlamaanka soomaaliya xildhibaan cabdi xasan awaale qabdiid iyo maybaus ka sugaya deegaanada puntland ee madaxda puntland usoonka baaqay inti iyo kujeysadaga haliyow khilaafka ku dhex jira madaxda galmudugga maybuuse sheegay intii muhiima ta madaxda puntland intiioo go-aan ku siyaan iyo talaba anfadiyaan madaxda khilaafka ku dhex jira ee galmudug maadaama ayo iyin lama maamul oo dirise haddii diba landhig dibla andhina galmudug iyo saameeya korta puntland meela dhugun sidayaal warkaas kula socotaan idaacadda warsan ee magaalada baydhabo lanqaraxa ulus jamaca sanaaye ayaa la qabaday magaalada washington d c ee dalka maraykanka iyo mayba laka qabada ee qof kurshiya intii qaraxa ismiidaaminga isla beegsada doorashada xilliga dhexe ee la falay antiga kudhiida bilaha socota relo risen fel oo konton iyo lijara iyo mayba usa langhashada intiisa diyaariyaa ishey qaraxa kiinku ulusaaye oo dhanya sagaalon iyo kow kiilo waana usa damacsanaa intii usa lita bila novembar qaraxa eden wing usla beegsada dhismaha xarunta qaranka national mail oo ka taalla magaalada caasimada ah masar roseveld iyo mayba usdiida intiisa hadala laamaha ammaanka maybana arbaadiya uslaha ka ogay lama dacwadood oo shalay intiisa farsameeyey walaha qarahayaan iwilba intiisa dalkasi sharcidare ee usaa ka geliya wala qarahayaan haddiisa qorshaha laka eedaye laka guulaysada lahayey roseveld iyo mayba usa baabiyi lahayey noololo dad fara badan oo walban galabsana aanasiiya oo munaasabado si goobjoog ku haada lahaayeen maybanusaas oo kale sababo lahaayey burbur qiyaastii langorodan mayba saas oo kale erey william swiney oo usa ku-xigeenka agaasimaha xafiiska f v i da ee magaalada new yorka dhugusadayaal warkiisin kula socoteen idaacadda warsan ee magaalada baydhabo inta idinkunadi qofka warkaana diban dhaafan mayba kula socod karaan bogga internetka warsan news dot com